xukmu sujuudi sahwi wa mowdicihi waxau halkan sheekhu inooga hadlayaa sujuudu sahwiga xukunkiisa iyo meesha sujuudu sahwigu uu dhaco wa sujuudu sahwi sunnatun horta waa sunne wa maxaluhu meeshiisuna qablo salaami salaamta ka hor weeye sawaab waxa isku mid ah sahaa biziyaadatin dheeraad ku sahwiya aw naqsi nuqsaan ku sahwiya fa in sallama hadduu salaamo naqsado qablahu hortii camdanna u salaamo naqsado mutlaqana iyadoon la kala qaadinba ow sahwan buu u salaamo naqsaday wa taala alfaslu muddada soo kala dhex gashayna waa dheeraatay faata waa tegey wa in qasura hadduu gaabto wakhtigaas soo kala dhex galay oo araado sujuuda sujuud uu doonana sajada waa sujuudaya wa kaana waxaanu ahaanaya caydan mid u noqday ila asalaati salaaddii oo fa yuciidu salaama salaamtii ayuu soo celin waxau sheekhu leeyahay sujuudu sahwigu hortu sidiisaba waa sunne waayo dee looma jidaynin shay waajiba ka tegiddii oo iyadoo sujuudu sahwi lagugu leeyahay haddii aad ka tagto oo aana sujuudu sahwigii la imanin salaadaadina waa saxiix wax dembiina kaama haysto maxalkiisa iyo meesha sujuudu sahwigu u dhacaana waxa weeye qabla salaami waa intaanu salaamo naqsanin ka hor ayuu sujuudayaa kadib ayuu salaamo naqsigina ka sii dambaynayaa sahwigiisani ama ha ahaado ziyaado iyo kordhin ha ahaado oo masalan dee ragcad dheeraada ama rukuuc dheeraaduu kordhiyey ha ahaado ama naqsi ha ahaado oo masalan atixiyaadkii dhexo uu ka tegay oo kale ha ahaato ama labadoodoo wada jiraba inuu nuqsaanna sameeyey ziyaadana sameeye oo kale haba ahaatee maxalkiisuna waa qabla salaam weeye intaanu salaamo naqsanin waxaana arrintaa tusinaya axaadiid fara badan oo intan aynu sujuudu sahwiga soo haynay aynu soo tilmaannay midda labaad waxay leeyihiin dee waxa loo jideeyey khalal iyo nuqsaan salaada dhexdeeda gashay in lagu kabo markaa intaan laga bixin oo ayay noqonaysaa intaan qofku salaada ka bixin ayuu noqonayaa zuhrina waxaa laga warinaya inuu yidhi ficilkii nebiga wuxuu ahaa kii dambeeyey ayuu ahaa qabla salaamku bacda salaamna nebigu intuu salaamasa kadibna waa sujuuday qabla salaamna waa sujuuday wuxuu leeyahay inuu qabla salaam sujuudo ayaa dembaysay bayhaqa ayaa taa warinaya halkaa uu leeyahay ama ziyaadaad ama nuqsaan ha ahaato waxa yacnii madaahibta qaarkood ayaa waxay qabaan haddii ay ziyaado tahayna salaamta kadib baa laga dhigayaa hadday nuqsaan tahayna qabla salaam baa laga dhigayaa markaasuu isagu leeyahay midkay doontaba ha ahaatee waa qabla salaamun haddaba haddaynu nidhi waa sunne hadduu qofku u salaamo naqsado camdan isagoo u kasaya ayuu iska salaam naqsaday ogna in sujuudu sahwi lagu lahaa mutlaqan iyadoon la kala qaadin markaa mutlaqanta muxuu ka wadaa muddadu ama ha dheeraata ama ha gaabatee faatadhe wakhtigiisii wuu tegey mar hadduu camdan u salaamo naqsado ow sahwan buu u salaamo naqsaday ilow wa taala alfaslu wixii muddadan kala saaraysa ee dee sahwiga markanuu u salaamo naqsaday iyo xasuusta xilliganuu xasuustay muddo dheer baa u dhexaysay faata laba jeeraba waa uu tegey oo mar hadduu salaamo naqsaday camdan u salaamo naqsaday waa tegey wakhtigiisii haddii aau sahwan u salaamo naqsiyay laakiin muddadii dheeraatayna dee muddadaa dheer waxba lagama dabageyn karo wuxuu idhi haddii ay muddadu haddaba gaaban tahay masalan isagoo sujuudu sahwi lagu leeyahay ayuu salaamo naqsaday sahwan baanu u salaamo naqsaday markiiba waa isxasuustay oo waa waqasura waa gaabtay waa araado sujuuda inuu sujuudana hadda waa doonay sajada horta waa sujuudayaayo waa u furan tahay waxaanu wakaana wasaare waxaanu noqonayaa caydan ila salaati salaaddii mid u noqday buu noqonayaa dabeetana salaamo naqsigii wuu soo celinayaa wax atixiyaadana la iman maayo taa macnaheedu waxa weeye qofkii isagoo salaaddii dhammaystay oo sujuudu sahwi lagu leeyahay ayuu ilow darteed u salaamo naqsaday muddadii oo gaaban buu markiiba xasuustay dabeetana dee wax salaaddii ku jira ayuu iska dhigay oo sujuudu sahwigiibuu la yimi kaba soo qaad labada sujuudood dhexdooda intuu waday bay weysadii ka jabtay salaaddiisi way wada burtay la odhan maayo uun sahwigan ugu dambeeye labada sujuudood ugu dambeeyey unbaa kaa jabay salaaddii hore waa kuu jirtaa la odhan maayee qof salaaddii ku wada noqday buu noqonayaa oo salaaddii waa ka wada buraysaa waana markaas xadiidkii sida uu tilmaamayey saxiixa ahaa qisadii dulyadayn inuu bacda salaam nebigu sujuuday oo isagoo ilowsan ayuu salaam naqsay sujuudu saawigii dabeetana waa u noqdayoo intaa kadib ayuu salaam naqsaday oo xadiidka ibnu siriin wuxuu leeyahay rasuulka ayaana tukiyey labadaa salaadood ee cashiga midkood waa duhur iyo casar mid ahaantood wuxuu leeyahay laba ragcadood ayuu nutkiyo waa salaamo naqsaday dabeetana qoori tiirsan halka masaajka ayuu xaggiisa u kacay waa ku dangiigsaday macnaha waa ku tiirsaday si uu cadhaysi yahay oo kale gacantiisa midigna bidixda ayuu dul saaray waa saasuu isu dhexgeliyey dabeetana dhabankiisana wuxuu saaray gacantiisa korkeeda hasuusaa u saaray dadkii degdega badnaana kadimada ayay ka baxeen iyagoona salaadii miyaa la gaabiyey abubakar iyo cumar baa fadhiyayoo inay la hadlaan nebiga waa ka haybadayseen nin gacma dheero la odhan jiray ayaa yidhi yaa rasuulallaahi salaaddii miyaad ilowday mise waa la gaabiyey markaasuu yidhi mana ilaawin lamana gaabin markaasuu haddana asxaabtii ku yidhi ma ninkaas siduu leeyahayba haabay yidhahdeen dabeedna nebigu waa horu maray intii uu ka tegay labadii ragcadood ayuu tukaday wuu salaamo naqsaday dabeed markaas salaamo naqsigaasay leeyihin waa sahwi kadib ayuu kibaartay waa sujuuday sujuuddiisii oo kale ama mid ka dheer madaxa ayuu kor u soo qaado waa kibaartay dabeedna waa kibaartay haddana waa sujuuddiisii hore oo kale ama mid ka dheer madaxiisa ayuu kor u soo qaado waa kibaartay intaa kadib ayay weydiiyeen haddana miyuu salaamo naqsaday markaasuu yidhi waxaa lay warramay cimraan ibnu xuseyn inuu yidhi uma sallama waa salaamo naqsaday iyagu macnaha sidii inay salaamtaa dhexe sahwi oo kale ahayd ayay shaaficiyadu u dhigayaan wa sujuudu sahwi sunnatu weye wa maxalluhuna waa qabla salaami sawaaun waxa isku mid sahaa ku saawiya biziyaadatin ziyaado iyo dheeraad ow naqsin ama nuqsaan ee fain sallama hadduu salaam naqsada qablahu ka hor hadduu salaam naqsay isagoon sujuudin camdan baanu u salaam naqsaday mutlaqan iyadoo la kala qaadin ama ha dheeraada fasligan salaamta iyo xasuusta u dhexeeya yacnii ama yuu dheeraanin ow sahwan buu u salaamo naqsaday wa taala alfaslu muddadiina waa dheeraatay faata waa tegey maxalkii sujuuddaasi wain qasura hadduu gaabto xasuusta iyo salaamo naqsiga wakhtiga u dhexeeyey wa araado sujuuda sujuudna uu dooro sajada waa sujuudaya wa kaana caydan ila salaati salaadda mid ku noqon baanu noqon oo fa yuciidu salaama salaamdii wuu soo celinaya faslun fii sujuudi tilaawati washukri wuxuu u fasal yahay sujuudda akhrinta qur'aanka iyo sujuudda sujuudu shukriga la yidhaahdo ee shukran lilaahi loogu dhaco ayuu halkan nooga hadlaya sujuudu tilaawati sunnatu weeye lilqaari'i kii akhrinayey waalmustamici kii dhegaysanayey wasaamici iyo kii maqlayba wayasjudu lmusallii kii tukanayay waa sudaya almunfaridu ee kelida ahaa iyo walimaamu imaamkiiba liqiraa'ati nafsihi qiradiisa ayuu u sujuudi fain sajada hadduu u sujuudo liqiraa'ati hayrihimaa cid aan labadooda ahayn akhrinteed batalat salaatuhumaa waa buraysaa wayasjudu lma'muumu waa sujuudi liqiraa'ati imaamihi imaamkiisa qiradiisa ayuu sujuudi macahu la jirkiisa ayuu sujuudi ee falow sajada hadduu u sujuudo liqiraa'ati nafsihi aw hayri imaamihi ama imaamkiisa cid aan ahayn ow duunahu duuna alimaami buu sujuuday ow takhallafa canhu imaamkii buu kadib maray batalad waa buraysaa wa huwa arbacata cashara sajda waa afar iyo toban sujuudood minaa waxaa ka mid ah hintaani fi lxaj laba suuratu lxaj ku jira ayaa ka mid a waxa uu leeyahay sheekha sujuudda marka qur'aanka la akhriyo meelo ka mida waa sunne sunno waxay u tahay qofka qaariga ah ee qur'aanka akhrinaya waxay u tahay mustamic ka dhegaysanaya iyo saamic ka maqlay mustamic iyo saamic mustamicna waa kan u qastinaya ee inuu dhegaysto doonaya saamicna waa ka ay ku soo duulay una isagu aan u qastin dhegaysiga ayaa la yidhahdaa saddexdaaba waa u sunni sujuudu tilaawahaasi marka uu aayaddii sujuudda soo maro welibana aayaddii ama aayaadkii u dhammeeyo ayaa sunnaa inuu qofku sujuudo waana dee nebiga ayaa sameeyey oo ficilkiisa ayay ka sugnaatay waajibna may noqonin sida imaamuulbukhaari uu warinayo rabiicata bnu cabdillaahi ninka la yidhaha laga warinayo wuxuu xaadiray cumar binukhadaab baa maalin jumcaa mimbarka wuxuu ku akhriyay suuratu naxl markaas aayadda sujuudda ay gaadhay ayuu degayo waa sujuudkina waa la sujuudeen jumcihii kale markay ahayd buu dabeetana akhriyey markay dadkii doonay inay sujuudaan buuhi yaa ayuha nnaasu dadow innagu waxaan maraynaa meel la sujuudo qofkii sujuudaa waa asiibay qofkii aan sujuudinna wax dembi korkiisa ma ahaanin cumarna ma sujuudin amaa ibnu cumar naafic can ibni cumar wuxuu ka warinaya inuu yihi ilaahay inaguma faral yeelin sujuudda dee inaan inagu doonno in inagu samayno mooyaane inaguma faral yeelin waxaa kaloo imaamuulbukhaari se warinaya zayd ibnu thaabit laga warinaya wuxuu leeya nebiga suuratu najmi oo ayana xagga dambe kula sujuudayaan ku akhriyayo ma sujuudin isagoo sujuudayna waa inoo iman doontaa markaa waxayna tusinaysaa in aanay waajib ahayn xadiid kaloo imaamuulbukhaari uu warinayo oo ibnu cumar laga warinayo wuxuu leeyahy nebigu wuxuu aha sujuudda mid akhriyaa suurad macnaa aayatu sajda ay ku jirto agtiisa ayaanan joognay waa sujuuday annaguna waa la sujuudayn waa la isceliinaya oo midkaaya meeluu wejigiisa dhigu ku sujuudo ayaabuu waayayeyba waxaana wanaagsan qofku haddii uu maqlo ama isaguba akhrinayo inuu sujuudo inuu sujuudda ka tagana waa karaahiyo waidaa quriya calayhim alqur'aanu laa yasjuduun si aanay markaa taa ugu dhicinoo marka qur-aanka lagu akhriyo sujuudi maayaantaa ilaahay yidhi si aanay ugu dhicin iyo shaydaanka si ay irqaam iyo samboodhayn ugu noqoto oo xadiid imaamu muslim uu warinayo oo abu hurayre laga warinayo wuxuu rasuulku yidhi ibnu aadamku markuu sujuudda akhriyo uu sujuudo shaydaankaa ka dheeraada isagoo ooyaya waxaanu yidhi ayaweylow hooggiisa ama hooggaygay in aadan waxaa la amray inuu sujuudo waa sujuuday oo janno ayuu ku helayaa anigana sujuud baa lay amray waan diidayoo sidaas ayaan dabeedna naar ku mutay ayuu odhanaya haddaba wuxuu yidhi wayasdu almusalli almunfaridu walimaamu liqiraa'ati nafsihi bal labadaa qabso qofka kelida u tukanaya iyo qofka imaamkaahi labadooda midna cid kuma xidhnaa wuxuu u sujuudayaa keliyan liqiraa'ati nafsihi nafdiisa qiradiis isagu tuu akhrinayo keliya ayuu hadduu imaam yahay iyo hadduu qof keligii tukanaya buu sujuudayaa fa in sajadaa hadday sujuudaan labadoodiiba ama fa in sajada mid kasta hadduu sujuudo labadaba waad odhan kartaa liqiraa'ati kayrihimaa cid kale qiradood ayay u sujuudeen masalan qofkii isagoo cid tukinaya ama qof isagoo keligii tukanaya qof baa qur-aan ku ag akhrisanaya dabeetana suuraddii sujuudda ayuu akhriyey markaasuu sujuuday batalat salaatuhumaa labadaba salaadii waa ay ka buraysaa maxaa yeelay salaaddii waxay kula yimaadeen dee shay ka dheeraada oo camdi haddii loola yimaadana salaaddii burinaya ila salaaddu shuqul iyo arrimo iyadoo u gaara bay leedahay haddaba wuxuu yidhi wayasdu lma'muumu ma'muumku wuxuu sujuudaa liqiraa'ati imaamihi imaamkiisa akhrintiisu u sujuudaa markuu imaamkiisu sujuudo ayuu sujuudaa weliba macahu la jirkiisa ayuu u sujuudaa waa laba arrimood waa inay qirada imaamka tahay waana inay macal imaami tahay oo imaamkii oo sujuudo aada raacaysaa labada arrimood ayaa laga maarmaana inuu imaam yahay waa qeyd inuu macahu yahayna waa qeyd labaad haddaba taa ixtiraasaadkeedii ayuu inoo sheego wuxuu uhi falow sajada liqiraa'ati nafsi isagoo ma'muuma ayuu qiraa'adiisii u sujuuday ow liqiraa'ati hayri imaamihi ama imaamkiisii cid aan ahayn qiradiisii buu sujuuday isagoo ma'muuma ayaa cid kaloo qur-aan akhrinaysa qiraa'adeedii uu sujuuday waa mid ow duunahu macahu baynu nidhi duunahu ma'muumkii wuxuu sujuuday duuna alimaami oo imaamkii oon sujuudin ayuu isagii sujuuday aw takhallafa imaamkii baa sujuuday oo takhallafa ma'muumkii canhu imaamkii ayuu ka hadhay intuba macahudii unbay ka baxaysaa badalad qofkaa salaaddiisi waa buraysaa maxaa yeelay mukhaalafo foolxun ayuu la yimi mukhaalafo foolxun buu markaa la yimi adigoo ma'muuma haddaad qirada naftaada u sujuuddo ama imaamkaaga cid aanay qiradeeda u sujuuddo ama imaamkii oon isagu sujuudin haddaad adigu sujuuddo ama hadduu imaamkii sujuudo adigu ka hadho intaasiba salaaddii qofka waa ka burinaysaa maxaa yeele mutaabacadii faralka ahayd ayuu ka tegey waana afar iyo toban meelood oo laba fii suurati alxaj ayay ku jireenoo midi waa suuratu acraaf aakhirkeeda midna waa suuratu racd midna waa suuratu naxl midna waa suuratu israa midna waa suuratu maryam labana waa suuratu alxaj midna waa suuratu furqaan suuratu naml suuratu sajda fusilat suuratu najmi inshiqaaq iyo suuratu alcaraq afar iyo tobankaas weeye in la sujuudayana yacni waxayna tusinayaa axaadiis dhowr ah waxaa ka mid a xadiid uu warinaya ibnu maaja iyo bayhaqiyo sanadkiisu waa daciif yahay abudardaa laga warinaya u leeyay nebiga koob iyo toban sujuud baan la sujuuday oo mufasal aanay ka mid ahayn subca mufasal aanay ka mid ahayn ayaan la sujuuday macnaha mufasal waa waxa weeyaan waa suuradahan gaagaabanaya xagga hoose aanay ku jirin laakiin inay kuwaasina ku jiraan dee waxayna tusinaya axaadiid kale acraaf buu sheegay racad buu sheegay naxal buu sheegay banu israa'iil buu sheegay maryam iyo xaj furqaan sulaymaan suuratu namal sajda saad iyo xawaamiimta ayuu sheegay kuwii mufasalun baa ka maqan kuwa mufasal aanay ku jirinna dee isagoo nebiga uu sujuudayo muu arag laakiin in la sujuudayo dee ayana axaadiidan kalaha tusinaya sida xadiidka abu daawuud iyo ibnu maaja iyo camar binu caas laga warinaya inuu leeyahy rasuulku wuxuu akhriyay shan iyo toban sujuudood qur'aanka oo saddex mufasali ay ka mid yihiin suuratulxajna laba sujuudood ay ka mid yihiin markaa wuxuu ku shan iyo tobnaynayaa tasaad oo khilaaf ku jiro ayuu markaa ku darayaa waxa kale oo ayadana xadiid imaamu albukhaari uu warinayo cabdillahi ibn mascuud laga warinaya anna nabiya qara'a suurata najmi ayuu akhriyey fasajada bihaa wuu sujuuday qofna ma hadhin qom ilaa waa sujuuday markaa nin qooma ka mid ah kaf isagu wuxuu qaatay camuuda ama quruuraxa markaasuu wejigiisa u soo qaaday markaasuu yihi aniga kanaygu filan ciiddii muusaa isu yarmariyey cabdillaahi baa wuxuuhi waxaan arkay intaa kadib isagoo ninkii la dilay isagoo gaal ah xadiid kaloo imaamulmuwadaca uu warinayo cumar bin khadaab laga warinayo nabigu wuxuu akhriyay cumar bin khadaab wanajmi idaa hawa markaasuu sujuuday markaasuu istaagay markaasuu haddana suurad kale akhriyey waxaa kaloo imaamu muslim isagana u warinayaa waxaan la sujuudnay nebiga ida samaau shaqad iyo iqra bismi rabbika aladii khalaq ayaan la sujuudnay ayuu yidhi markaa axaadiidaas ayaa tusinaysa sujuudu sa sujuudu tilaawati sunnatu weeye lilqaari'i kii akhrinaya walmusamici kii dhegaysanaya wasaamici iyo kii maqlay wayasjud almusalii waa tukanaya wayasjudu waa sujuudaya almusalii kii tukanayay almunfaridu ee kelidaha iyo walimaamu liqiraa'ati nafsihi ayuu sujuudi fain sajadaa hadday labada sujuudaan ama fain sajada mid kasta hadduu liqiraa'ati hayrihimaa isaga iyo imaamkiisa cidaan ahayn akhrintooda hadduu sujuudo batalat salaatuhu baa salaadoodii waa buraysaa wayasjud lma'muumuna waa sujuudaya liqiraa'ati imaamihi imaamkiisa akhrintiisa ayuu sujuudayo macahu maca alimaami buu sujuudi ee falow sajada liqiraa'ati nafsihi hadduu sujuudo aw hayri imaamihi hadduu sujuudo aw duunahu imaamka sokadii hadduu sujuudo aw takhallafa canhu ama uu ka hadhay imaamkii batalad waa buraysaa wa huwa arbacata cashara sajda waana afar iyo toban sujuudood minhaa hintaani fi lxaj laba suuratulxaj ku jira ayaa ka mida walaysa minhaa kama mid aha sajdatu saad kama mid aha bal hiya sajdatu shukrin weeye tufcalu waa la samayna khaarija salaati salaada dabadeeda wa yubطilu tacamuduhaa oo camdinteeduna asalaata ayuu burin waidaa sajada hadduu sujuudo fi salaati kabara lisujuudi iyo warafci ayuu kibaara nadban wayajibu waxaana waajib an yantasiba inuu istaaga qaa'iman qumaatii inuu isu taago wayundabu waxaa la sunneeya an yaqra'a shayn inuu aqriyo uma yarkaca rukuco wa fii hayri salaatina tajibu takbiiratu lixraami waa waajibaysa iyo wasalaamu watundabu takbiiratu sujuud iyo warafci ayaa la sunneeya la tashahudi lama sameeyo wain akhara hadduu dib dhigo asujuuda oo waqaasura lfaslu muddada soo kala dhex gashayna ay gaabato sajada waa sudaya waa ilaa haddii kale lam yaqdi qadlayn maayo ee walow karara aayatan hadduu fii majlisi ku celceliyo aw ragcatin walam yasjud liluulaata horena aan u sujuudin kafatu waxaa ku filan sajdatun sujuud keliya ayaa ku filan waxau leeyahay halkan afar iyo tobankaa meelood ee la sujuudayo sujuudda saad ka mid maaha aayadda fastakfara rabbahu wakhara raakican wa anaab oo suuratu saad ku sugani ayadu kama mid aha sujuudu tilaawo ma aha bal waa sujuud shukri buu yidhi waxaana la sameeyaa khaarijo salaa salaadda dabadeeda ayuunbaa la sameeyaa marka aanu qofku salaadda ku jirin ayuunbaa iyaduna sujuudaya waa sujuudu shukri ibnu cabbaasna waxaa laga warinayaa inuu yidhi saad laysat min laysa min cazaa'imi sujuud sujuuda kuwooda adag kama mid aha nebigana waan arkay isaga oo sujuudaya marka uu aayadda akhriyo cazaa'im sujuud macnaa kuwa la isfaray ee markaa shaaricu in la sameeyo oo adkeeyey ka mid maaha imaamu nasaa-iyu sanad saxiixa wuxuu ku warinayaa ibnu cabbaas ka warinayaa nebigu inuu yidhi inuu sujuuday saad uu yidhi wuxuu u sujuuday daa towbad ahaan innaguna shukri ahaan aan towbadda nabiyullaahi daawuud ilaahay ka aqbalay aan ugu mahadnaqayno ayaanu sujuudaynaa haddaba waxaana la same waa sujuudu shukriyo waxaa la sameeyaa khaarijo salaati salaadda dabadeeda ayaa la sameeyaa salaadda dhexdeeda laguma sameeyo haddii loola badrheedho sujuudda shukriga salaadda haddii loola badrheedhona waa burinayaa ama wayubطilu tacamuduha sujuudda akhrinta na waa loo celiyey ama taa shugriga in loola badrheeraa asalaata wuu burinayaa maxaa yeelay hadduu masalan aayad akhriyo aada sujuuddii darteedun u akhrinayo salaaddiisi way buraysaa bay leeyihiinoo dee rugni dheeraada ayuu kordhiyey rugni dheeraada ayuu kordhiyey waana inaanu u camdin oon u qastiin suuradaha ay sujuudu ku jiraan assujuudid keliya uun suuradaha dee la sunneeyey in la akhriyo sida subaxa jumcada oo kale oo aliflaamiin tanziilu sajda la sunneeyey oo kale mooyaane hadduu salaadda dhexdeeda biqasdi sujuudi u akhriyo oo ayada darteedna u sujuudo salaaddiisi waa buraysaa bay leeyihiin maxaa yeelay wax jinsi arkaanteedii ka mid oo dheeraada ayuu kordhiyey markaa salaaddiisi waa buraysaa bay leeyihin haddii uu haddaba salaada isagoo ku jira sujuudu sahwi damca inuu la yimaado sujuudda wuu u kibaaranaya allahu akbar buu odhanayaa rafciga iyo ka toosidda uu ka soo toosayana ayadana waa u kibaaranayaa dee guurguuradii salaada ayuunbay la mid noqon oo nebigu waa sujuudi jiray waa kibaaran jiray waa kii xadiidka ahaa fii kulli rafcin wa khafdin hoosu kac iyo koru kac kasta bal haddaad iminka imaam tahay ood un iska foororsato un ood haddana iska soo kacdo oon adoon takbiir la iman dadkii maxay isku ogaanaysaan waanay dhacdaa masaajid qaarkood inay dhallinyaradu intay iska sujuudaan haddana iska soo kacaanu markaa dadkii kuma ogaanayaan markaa waa in allahu akbarna u yidhaahdo allahu akbarna u yidhahdo markuu soo kacayo waana cumuumka xadiida fii kulli rafcin wa khafdintaa ayay soo gelaysaa waana nadban buuri marka uu dabeedna soo kaco wayajibu an yantasiba qaa'imaa waa inuu qumaatiisu taagaa macnaha haddaad wasjud waqtarib oo kala akhrido markaad soo kacday halkii rukuucda un ha ku hadhin oo sidii rukuucdoodoo kale ha u soo kicine intaad qumaatii isu taagto dabeetana qumaatii usoo rukuuc wayajibu an yantasiba qaa'iman wasda wayundabu an yaqra'a shay-an uma yarkac weliba waxa wanaagsan haddii ay aayaddiiba dhammaatayba masalan inaad intaad aayado yaroo kale ku darto inaad dabeetana kadib aada rukuucdo sidaasna waa kasii wanaagsantahy wa fii hayri salaa buuhi salaada maraan ahayn haddii sujudtaawiil la sudayana takbiiratulixraam iyo salaamiba waa waajib ayay leeyihiin maxaa yeelay salaad mustaqila ayay la xug noqonaysaa dee salaadana taxriimkeeduna takbiir buu ahaa taxliilkeeduna tasliim buu ahaa iyo niyaba waa inuu la yimaadaa takbiiratu sujuud warafcina waa la sunneeyaayoo allahu akbar tantuu kusii sujuudayo iyo tuu kaga soo toosayana waa la sunneeyaa mar haddaanay salaad aanu ku jirin la tashahudu laakiin atixiyaad isaga lama sunneeyo culimo kaloo fara badana waxay qabaan inaanay waxaasoo dhan aanay lahayne ay sujuud keliya uun ay tahay un xataa qaar baan dahaariyo qibla qaabilin midnaba aanu shardiin haddaba hadduu sujuuddii dib dhigo doonana inuu sujuudo wa qasura alfaslu kala saar waxaan kala saarayaana waa gaaban yahay aayaddii xilliguu akhriyay iyo xilliganuu doonayo inuu sujuudo wakhtiga soo kala dhex galayna waa gaaban yahay sajada waa sujuudaya wa ilaa haddii kale oo aanu gaabnayn masalan mudda ayaa ka soo wareegtay laba ragcadood iyo wixii la mida lam yaqdi ma qadlaynayo sujuuddii ma qadlaynayo maxalkeedii wuu tegayoo dee sidaa salaaddii dii axmedobaadkii baahayd oo aayaddii aad akhriyayso unbay la xidhiidhay mar haddaad kala saartay maya hadduu aayad qura celceliyo majlis iyo meel fadhi hadduu aayad qura ku celceliyo wasjud waqtarib wasjud waqtarib asmad toban jeer aad tidhi ow ragcatin ama ragcad baad ku celcelisay walam yasjudu liluulaa tii horena uma sujuudin kafatu sajdatun hal sujuudoo keliya ayuunbaa kugu filan oo ayada waxbaa sujuudo badan la iman maysid waxaanu odhanayaa sida ay imaamulxaakim iyo abu daawuud iyo soo saareen tirmidi iyo ay soo saareen sanadkiisuna saxiixiya inta yara ugu dambaysa mooyaane sajada wejii buu odhanaya wuxuu sujuuda wejigaygu liladii khalaqahu allii abuuray washaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wa quwatihi fa tabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin intaas iyadu riwaayada saxiixa kuma jirto saasoonu akhriyaya markuu sujuudayo walaysa minhaa sajdatu saad kama mid aha bal hiya sajdatu shukrin weeye tufcalu waxaana la sameeya khaarija salaa salaada dabadeeda ayaa la sameeya wa yubtilu waa burinaya tacamuduha sujuudi akhrinta haddii loola camdiya asalaa waidaa sajada fi salaati hadduu sujuudo kabara lisujuudi iyo warafciba waa u sujuud waa u kibaaranaya allahu akbar kudhaya nadban sunanimo wayejibu waxaana waajib an yantasiba qaa'ima qumaatii inuu isu taago wayundabu waxaa la sunaeya an yaqra'a shay-an inuu wax akhriyo uma yarkaca dabeedna u rukuuco wa fii kayri salaati salaada dabadeeda iyo kayrkeedna tajibu takbiiratu alixraami takbiirtii xidhashada iyo wasalaamu baa waajibaysa wa tundabu takbiiratu sujuudi allahu akbar tasjuuda iyo warafci ka toosidana waa la sunneeya la tashahudu atixiyaadse lama sunneeyo wain akhara sujuuda hadduu sujuuddii dib dhigo oo waqasura alfaslu kala saarkiina u gaabto sajada waa sujuudaya wa ilaa haddii kale lam yasjud ma sujuudayo ee walow karara aayatan hadduu fii majlisin meel fadhi ku celceliyo aw ragcatin buu ku celceliyey walam yasjud liluulaa tii horena uma sujuudin kafatu waxaa ku filan sajdatun sujuud qubaa ku filan wayundabu waxaa loo sunneeyaa liman qara'a fi salaati salaada qofka ku akhriya iyo wakayrihiba aayata raxmatin an yas'ala allaha raxma naxariis ilaahay inuu weydiisto ow aayata cadaabin buu ku akhriyey an yatacawada minhu inuu ka magan galo ayaa la sunneeyaa walimanna waxaa loo sunneeyaa tajadada lahu uu cusboonaaday nicmatun daahiratu nicmo muuqata ow indafacad canhu ay ka reebantay niqmatun daahiratun balaayo muuqata wa minhu waxaa ka mid ah balaayada ru'yatu mubtalan mid bimacsiyatin lagu imtixaamay ow maradin xanuun lagu imtixaamay aragtidiiba weeyaane waxa u sugnaado loo sunneeya an yasjuda inuu sujudo shukran lilaahi tacaala ilaahay isagoo ugu mahadnaqaya wa yukhfiiha waanu qarin ilaa lifaasiqin oo faasiqa mooyano fa yudhiruhaa wuu muujin liyartadica si uu fisqiga uga joogsado in lam yaqab dararan waa haddaanu dhib ka cabsanaynin wahiya ka sujuudu tilaawati bay la mid tahay khaarijo salaati salaada dabadeeda la samaynayo wa tabtulu bificlihaa samaynteedana asalaatu waa ku buraysaa ee walow khadaca haddii uu ilaahay isu dhuldhigo oo fataqaraba lilaahi bisajdatin munfaridatin sujuud keliya huun oo dabeetana ugu dhowaado bilaa sababin xaruma xaaraan ayay noqonaysaa wa xukmu sujuudi tilaawati waa xukmu salaati nafli fi alqiblati waatahaarati iyo wasatri taas ayay la mid tahay waxau sheekhu leeyahay waxaa loo sunneeyaa qofka salaada dhexdeeda ku akhriya waxau sheekhu leeyahay waxaa loo sunneeyaa qofka akhriya salaada dhexdeeda ama salaada dabadeeda aayad naxariisi ku jirto ayuu akhriyey ilahay weynu naxariistaa weydiistaa aayad cadaab waraxmatii wasicad kula shayin fasaaktubuha taasoo kale dee inuu ilaahay markaa inuu qolo naxariista waasicaa siiyaa waa sunna inuu weydiistaa ama aayad cadaabbaa soo martay dee inuu markaa ilaahay ka magan gala ayaa sunno ah maxaa yidhaha xadiidka ay warinayaan imaam muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo daarami iyo xudayfata bnulyamaan nebigu habeenkiisuu tukan jiray isagoo ka wariyay wuxuu uhi si ukaadina ayaa nebigu u akhrinayey aayad aayad buu akhrinayey aayad tasbiixu ku jirta markuu soo mara waa tasbiixsanaye aayad su-aal iyo weydiisi ku jira markuu soo mara waa weydiisanaye aayad magangal ku jiraan markuu soo maro ilaahay ayuu ka magangelaya xadiid kale oo abu daawuud iyana ay warinayaan nisaa'iyu oo isagana sanadkiisu saxiix yahay cawf ibnu maalik alashtaci wuxuu leeyahay rasuulka ayaan habeen iska taagay dabeedna waa istaago suuratuulbaqara ayuu akhriyay aayad naxariiseed sooma marayni ilaa waa istaagay waa weydiisanayay aayad cadaab soomuu marayni ilaa waqafa watacawad intuu istaagaa buu ilaahay ka magangelayay rukuuc deetna waa rukuucay rukuuco istaaggiisii in leegoo kale rukuucdana wuxuu lahaa subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadama ayuu lahaa waa sujuuday istaaggiisii oo kale sujuuddiisana kaasoo kaluu ku lahaa haddana waa isaagoo aali cimraan buu akhriyey haddana suurad kale ayuu akhriyey macnaha waxaan uga soconnaa uun taa uu nebigu markaas weydiisanayey naxariista cadaabkana ka magangelayay halkanna wuxuu inooga gelayaa qaybtii labaad ee tarjamada oo sujuudu shukrigii ah waxa uu leeyahay sheekhu waxaa u sugnaaday oo loo sunneeya qofkay nimco u soo cusboonaato qofka nimco hela nimco daahiro ah oo muuqata ayuu helay nimco daahiro ah oo muuqata ayuu helay dee maal baa ilaahay siiye ubad baa ilaahay siiye nimco daahira buu helay ama waxa ka reebantay niqmo iyo balaayo daahirahoo muuqata yacnii hafad buu ka badbaaday qof xanuunsanayay baa ilaahay u shaafiyey qof cadow qabtay baa u soo baxsaday waxaa kaloo ka mid a balaayada reebankeeda waxaa ka mid a dee inaad aragto qof macsiye iyo imtixaanuu ku dhex jiray oo ilaahay adigana kaa badbaadiyey waxaa ka mid ah inaad aragto qof xanuun lagu ibtileeyo oo lagu imtixaamay qofka waxyaalahaasi ka reebtoomeen ama wanaaggaa helay waxaa u sugnaaday an yasjuda shukra lilaahi tacaala ilaahay dartii inuu u sujuudo oo isagoo ilaahay ugu mahadnaqaya nicmadaa uu siiyey iyo balaayadaa uu ka reebay isagoo ilahay ugu mahadnaqaya inuu sujuudo ayaa la suneeyaayo sujuudu shukri baa la yidhaahdaa sujuudu shukrigaana wuu qarinayaa weliba si aanu qofkani arkaynin buu sujuudayaa keliya wuxuu u muujisanayaa un qofka faasiqa ee fisqiga iyo xumaanta la jahraya ayuu u muujisanayaa si uu bal xumaantan uga joogsada darteed dee waa haddaanu dhib ka cabsanaynin hadduu faasiqii dhib u cabsanayo isaga madaxa abiskee kaa taagi haddii aad markaa uu ku arkay isaga dartii adoo u sujuudaya iyo markaa balaayadaa ilaahay ku imtixaamay yacni badbaadada ilaahay ka badbaadiye darteed inaad u sujuudaysa haddaa se qoorta abiskee taagi ama waxba kugu dhufanba de waad iska qarsan markaa in lam yaqab dararan weeye dadka ayagu dee maca ay haystaan xanuunada iyo imtixaanadu ayaga waad ka qarsanaysaa u muujisan maysid sida alxamdulilah caafani mima btalaaka bihi wafadalanii calaa katiirin miman khalaqa tafdiilanba aad u odhanaysay aanad u maqashiinaynin ila inaad ku dhiganayso oo kale ayay u muuqanaysaa sujuudu shukrigu waxay la mid tahay sujuuddii akhrinta oo kharijo salaatii salaada dabadeeda la samaynayo oo kale ayuunbay la mid tahay xagga niyada iyo takbiirta iyo salaamo naqsiga oo sujuudu shukri buu niyoon dabeetana wuu kibaaran haddana allahu akbar hoobashada iyo kasoo toosidaba sunno ahaan buu u kibaaran salaamo naqsigana wuu la iman laakiin atixiyaad la iman maayo waa sidii sujuud shukriga oo kale sujuudu tilaawo oo kale bay leeyihin shaaficiyadu waana ku buraysaa samaynteeda haddii lagu dhex sameeyo salaadana salaaddu waa ku buraysaa waa tabdulu ficla sujuuda samaynteeda asalaatu waa ku buraysa sujuudu tilaawihii bay la mid tahay oo waa ku buraysaa waxaanay markaa arrimaha u daliishadeen xadiid imaamulbayhaqi uu warinaya bara bna cazib baa laga warinaya nebigu inuu sujuuday maruu u yimi qoraal uu cali yaman ka soo qoray oo hamadaan qola layidhaha islaamnimadeeda uuga warramayey inay islaameen ayuu nebigu sujuuday carfo jaliil laydhahna wuxuu leeyahy u arkay nin zamaana iyo markaa laxadlaxanin ku suganta wuu sujuuday bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan kacab ibnu maalik markii ilaahay inuu ka toobad aqbalay qisadii dheerayd ee riyaasaalixiinkaba ku taallay markuu maqlay ee loogu bushaareeyey ilahay inuu ka toobad aqbalay fakharartu saajidan waa kii lahaa sujuud baanu dhacay haddaba wuxuu leeyahay qofku haddii uun ilaahay uun markaa isaga khuduuco oo dabeetana uu ilaahay uun hal sujuuda ugu dhowaado oo keliya oon wax sababoo ay leedahay aanay jirin xaruma xaaraan bay markaa noqonaysaayo dee shay bidcaaba iska noqonaysa ilaahay isaga sujuudun aad tidhaahdo dee waxaan balaayo kaa reebantay iyo nicmo aad heshay midna aan ahayn loo sujuudaana tayana waa midaan bannaanayn waa innagaa imika arkayna in ciyaartooygii markuu ama gool dhaliyo ama ay waxay wada sujuudayaan sujuudda markaa wada dhacaya yacni waa dad markaa la jaanjaamay oo markaa diintoodiiba inta laga leexiyo harag neefaysan eryadkeeda geesiya lagaga dhigay guulaysigeeda iyo markaa waxayo dhalinteedana laga dhigay yacni adduunyadii oo dhammi inay u xasishay oo kale sujuudda akhrintu waxay la mid tahay in salaad sunno ah xagga qiblada in lala qaabilayo xagga tahaarada iyo xagga asturidda cawrada waa la midoo waxay leeyihin waa juz salaaddii ka mid a wixii salaadda loo shardinayey ayuunbaa loo shardinayaa ayay leeyihin culimada qaarkoodna waataan sheegnay yacnii aan qabinun waxaasoo dhan u shardinaynin wayundabu waxaa loo sunneeyaa liman qara'a fi salaati qofka akhriya iyo wakayriha salaadda kayrkeed ba aayata raxmatin an yas'ala allaha araxma inuu weydiisto oo aayata cadaabin ayuu soo maray an yatacawada minhu inuu ka magan gela ilaahay baa la sunneeya waliman qof waxaa loo sunneeyaa tajadada lahu u cusboonaaday nicmatun daahira nicmo muuqata waa ilmaa u dhashay maal buu helay jaah buu helay ow indafacad canhu waxaa ka reebantay niqmatun daahira balaayo muuqata waa hafad buu ka badbaaday qof xanuunsanayay baa ilaahay u shaafiyey qof baqlaabaa u soo galay wa minhu balaayadaa waxaa ka mid a ru'yatu mubtalan mid lagu imtixaanay bimacsiyatin ow maradin u arko ilan balaayada diinta ayaa ka daran balaayada jidhka eh waxaa qofkaa u sugnaaday inuu sujuudo shukran lilahi tacala ilahay isagu mahadnaqaya wa yukfiha wuu qarin ilaa lifaasiqin qof faasiqa mooyaano fa yudhiruha isaga wuu muujisan muxuu ugu muujisanya liyartadica inuu ka reebtoomo waxaa in lam yakhaf dararan waa haddaanu dhibka cabsanaynin wahiya ka sajdati tilaawa ayay la mid tahay khaarijo salaatii salaadda dabadeeda la samaynayo wa tabtulu bificliha asalaatu samaynteedana salaaddu waa ku buraysaa walow khadaca hadduu ilaahay isu dhulhigo oo fataqaraba lilaahi bisajdati sujuudi ugu dhowaado munfaridatin oo keliya bilaa sababin sabab la xaruma sujuuddaasi waa xaaraantinimowda wa xukmu sujuudi tilaawati sujuudda akhrinta xukunkeedu waa xukmu salaati nafli salaad sunnaabay la xukmi tahay fi lqiblati xagga qiblada qaabilideeda wadahaarati xagga tahaarada iyo wa satri xagga cawrada asurideedaba baabu salaati ljamaacati salaadda jamaacada ayuu u baab yahay ee laysku jamacsanayo nebigu sala allahu calayhi wasalam jamaacada wuxuu ogay intii uu hijrooday kadib muddadii saddex iyo tobanka sana ahayd ee uu maka joogay bilaa jamaaco ayuu ku tukanayay xataa intii salaadaha markaa isagii muslimiintaba lagu faral yeelay waayo dad laga xoog badan yahay bay ahaayeen guryahooda ayay ku tukan jireen markii nebigu madiine u hijrooday ayuu jamaacada ogay oo uu daa'imay xikmadda iyo ujeeddada la ysugu jamacsanayaana waxa weeye inay dadka muslimiinta ay isku aqoonsadaan inay ku walaaloobaan inay isugu kaalmeeyaan xaqa sugiddiisa iyo baadilka tiriddiisa meel ka wanaagsan oo isbarasho iyo walaalow kaga wanaagsan masaajidkana ma jiro marka ay muslimiintu salaadda jamaacada maalintiiba shan jeer ay isugu yimaadaan inkastoo masaalixda adduunya ay kala geyso inkastoo midba shaqadiisa iyo hawlihiisa ku mashquulo inkastoo axqaadiyo xumaane ay soo kala dhex marto mar haddii ay haddana shanta jama shanta salaadood jamaaco isugu imanayaan waxa liyaaliyo wixii soo kala dhex galay oo dhan taasaa markaa ka saaraysa hadday muuminiin dhaba yihiin oo munaafiqiin aanay ahayn saa daraaddeed si ay dadka muslimiinta ay u walaaloobaan u midoobaan wixisu taraan isugu xidhnaadaan darteed ayaa jamaacada loo jideeyey ilain dadku marka ay jamaca iyo masaajidka ay ku wada xidhan yihiin kii baahan waa la ogaanaya waxbaa la taraya kii xanuunsado waa la booqanaya kii geeroodo waxaa la odhanaya hebel geelan ku tukan jiray baa geeriyoodee inamariya soo aasnoo raacne baa la odhanaya laakiin nin waliba hadduu aqalkiisa uun ku tukado dee cid iska warhaynaysaa ma jirto axaadiid fara badan baa ku soo aroortay fadliga ay leedahay axaadiida ay warinayaan imaamulbukhaari iyo muslim cabdillahi bn cumar laga warinaya rasuulku wuxu uhi salaada jamaacada lagu tukadaa waxay ka fadli badan tahay salaada kelida loo tukado toddoba iyo labaatan derajo waxaa kaloo abu hurayra laga warinaya inuu yidhi rasuulku ninku salaadda uu jamaaco ku tukado waxaa laga labalaabaa salaadda uu gurigiisa iyo suuqiisa ku tukado shan iyo labaatan labalaab maxaa yeeley qofku markuu weysaysu waysada wanaajiyo masaajidka u baxo salaad mooye wax kale aan u baxaynin tallaabo alla tallaabaduu qaado derajo ayaa lagu koryeelaya dembina waa laga ridaya marka uu tukadana malaa'igtaa u ducaynaysa intuu halkiisii ku tukana ku sugan yahay uu ku tukaday waxay odhanaysaa ilaahayow u naxariiso ilaahayow ammaan bay odhanaysaa in alle intuu salaad sugayo ee uu sii fadhiyana salaaduunbuu ku jiraa waxaa kaloo xadiidkana isaguna uu ahaa dadka waxa ugu ajri weyn xagga salaadda midba midku ka fog yahay halkuu ka yimaada ay ka durugsan tahay qofka salaadda tukanaya ee imaamka la tukanaya ee sugaya ayaa ka ajri weynka tukanayee intuu kelidii tukado dabeetana iska seexanayeen jamaacada sugayn cishaayiga oo kale xadiid kalo abu hureyre warinaya wuxuu uhi qofka masaajidka xaggiisa u kaca ee noqda ilaahay jannada martiqaad buu uga diyaarinayaa iyo meel mar kastoo uu xagga masaajidka u kaco ama uu ka soo noqdo hiya haddaba buu idhi salaadda jamaacadu fardu kifaayatin weeye fii xaqi rijaali raggi xaqooda almuqiimiina ee negi fi lmaktuubaati alkhamsi salaadaha shantaa almu'adayaati ee mu'adayaadka bixaydu sina loo ooga markaa yadharu shicaaru calaamadda muslimiintu ay u muuqanayso wa tusannu lilnisaa'i iyo walmusaafiriina waa loo sunneeyaa walilmaqdiyatina waa loo sunneeyaa khalfa midliha iyadoo kale marka lagu dabaqadlaynayo laa khalfa mu'addaatin maya wa maqdiyatin hayrihaa iyo mid kaloo la qadlaynayo oo aan ayada ahayn wa hiya fi ljumucatina fardu caynin waa fardulcayn waxau sheekhu leeyahay salaada jamaacadu waa fardulkifaaye waa qowl qaar baa yidhi waa fardulcayn qaarna waxay dhaheen waa sunne mu'akadoo aada loo adkeeyey saddexdaa qowl ayaa jira markaa raggii muqiimiinta ahayee nagaa salaadaha shanta ah ee weliba addahaa inay isku jamacsadaani waa faral oo dee in la oogaa oo tuuladii yarayd laga oogo oo magaaladii weynayd meelo badan laga ogo oo xaafadii laga ogaa waa fardulkifaaya weeye haddii cidi oogi weydana dee dadkaasi waa dembaabeen waana lala dagaalamayaa waana in loo oogaa bixaysu yadharu shicaar waa inuu shicaarkan iyo ah calaamadda muslimiintu ay leedahay ee beledkii waa inay ka muuqataa oo tuuladii yarayd meel qura ayaa ku filan meeshii weynaydna dee waa magaaladii weynaydna waa in meel markaa dadka oo dhan ay uga wada muuqanayso amaba meelo dhowr ah waa in laga oogaa oo jamacii uu isu baxaa markaa tuuladii iyo jamaaco keliya ku filan iyo xaafadii iyo beledkii weynaydna waa in meelo markaa mutacadida laga oogaa maxaa yeelay dee ilaahay baa aayadda qur-aanka waidaa kunta fiihim faaqamta lahum usalaa wuxuu tilmaamayaa iyadoo dagaal lagu jiro inay kooxina nebiga isdaba taagto kooxina cadowga is hor taagto mar haddii salaaddii cabsida ee saa gawda laysugu hayay salaaddii jamaacada la dhaafi waayey dee xilli la yska fadhiyo amni la yahayna maxaad u malayn iyo xadiidkii kale isagana imaamulbukhaari iyo muslim ay warinayeen nebigu sala allahu alay slam wuxu uhi salaadi ma jirto kaga culus munaafiqiinta salaada subax iyo salaadda cishaaye hadday ogaan lahaayeen waxaa ku jireen laatawhuma walow xabwa gurguuradna ha ku yimaadaana waa iman lahaayeen waxaanan ku hamiyey inaan mu'adinka far u aqiimo ninaan fara inuu dadka tukiyo dabeetana aan noolays ama qori aan qaato daba cidda aan salaada weli imaninna aan guryaha ku soo gubo ayaan ku hamiyey ama waxaan ku hamiyey inaan salaada furoo la aqiimo dabeetana aan qolo aan salaada soo xaadiraynin guryahooda intaan tago aan ku soo gubo ayaan ku hamiyey baa nebigu yidhi waxaa kaloo xadiid markaas imaamu dabaraani uu soo saaray in qallayl dhammaantii iyo gaalnimo iyo nifaaqaytay qofka dhawaaqa kaa ilaahay xaggiisa u dhawaaqaya salaada kaala hele liimaanta kaala hele maqlaya ee caqaartiisa iska dul fadhiya aana jiibaynin waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi xadiidii horeynu isagana u soo tilmaanay saddex ma jiraan waxaa warinaya abu daawuud iyo nisaa'iya baa warinaya sanadkiisuna waa xasan saddex halyaaliyo saddexda tuulo jooga ama baadiyo jooga in salaada jamaca oogin shaydaan ayaa ka qaalib noqday ee jamaacada laasim yayguna adhiga ta gooni joogga ayuu ka cunaa xadiid kale oo isagana laga warinayo imaamu muslim uu soo saaro ibnu mascuud laga warinayo waxa uu leeyahy qofka ay farax geliso an yalqa allah ilaahay inuu la kulmo hadan musliman berri isagoo muslima qofkee doonaya ilaahay inuu la kulmo falyuxaafid calaa haa ulaa'i salawaat salaadaha ha ilaaliyo oo ha taga halka looga dhawaaqayo maxaa yeelay ilaahay nebigiisa wuxuu u jideeyey nebigiina wuxuu u jideeyey waddooyinkii hanuunka jamaacadaasoo la tagaana hanuunka waddooyinkiisa ayay ka mid tahay haddaad tukataan guryihiinna si uu kaa hadhay gurigiisa ugu tukanayo oo kale sunnihii nebigiinaa ka tegaysaan sunnihii nebigiinna haddaad ka tagtaanna waa lumaysaan mana jira nin dahaaro qaadanayo o dahaarada wanaajisanayo dabeetana masjid masaajida ka mida qabanaya ilaa ilaahay tallaabo kastuu qaadaba xasano ayuu markaas ugu qorayaa derajo ayuu ilaahay kor ugu qaadayaa dembi ayuu ilaahay kaga dhaafayaa wuxuu leeyahy ibnu mascuud waxaan isragnay iyadoon u ka hadhaynin salaadda ilaa qof munaafiq ahoo munaafiqnimadiisa la yaqaanu baa jamaacada ka hadhi jiray nin kale waxaa la keeni jiray isagoo la wandaafinayo oo garbaha midba garab hayo ayaa la keeni jiray saxaabiga oo la soo dhex joojin jiray safka markaa waa fardu kifaaya buu ihi markay rag tahay ragguna negiyeena socoto ahayn salaadaha shantaana ay tahay maha sunnayaashii almu'adayaat weliba addahayn qadla ahayn bixaysu yadharu shicaar waana in calaamadda muslimiintu ay muuqataa haddaba wuxuyna yidhi ixtiraasaadkiibu halkaynoo gelayaayo rag baynina watusanu linisaa'i dumarkii ayaga inay isku jamaacsadaan ayaga waa loo sunneeyaa musaafiriintana ayagana waa loo sunneeya ila muqiimiin baynu nidhi mu'adayaad baynu nidhi walmaqdiyati khalfa milihaa salaad la qallaynayo oo mid la mida lagu daba tukanayo ayadana waa la sunneeyaayoo dee duhur duhur dabadii lagu qallaynayo qof duhur tukanayo qallaynayo adoo duhur qallaynayo inaad ku daba tukataana waa sunne khalfa milihaa waa taa laa khalfa mu'addaatin ayada sunno maaha salaadaad qallaynayso salaad addaa inaad ku daba tukato wa maqdiyatin hayrihaa iyo tukadood qallaynayso oo hayrkeeda ta sunno ahayd waxayd maqdiyatin khalfa milihaa duhur duhur duhur casar inaad ku daba tukataana sunno maaha haba isku mid ha ahaadaane ayadoo midna qadla tahay duhur qadla duhur addaa inaad ku daba tukataana sunno maaha ayuu leeyahay marka in loo sunnaynayo dumarka waxay u deliishadeen xadiidka abu daawuud uu warinaya iyo xaakim iyo bayhaqi iyo umuwaraaqa bintu nawfal wuxuu leeyahy nebigu wuxuu u fasaxay inay gurigeeda mu'aadinkii yeelata u aadaama waxaan u faray anta umma ahla daariha daarteeda cidda joogtana inay imaam noqoto ayaa markaas uu faray u oggolaaday musaafiriinta iyo kuwa qadlaha ee isku midkaana dee waxay u deliishadeen markii ay nebiga iyo halkii toggii salaaddu kaga tagtay iyo salaaddii yowmaalkhandaq ayay u deliishadeenoo imaamu muslim baa warinaya abu hurayre rasuulku markuu qaswatu khaybar ka soo noqday ayuu habeen socday markuu lulooday buu dabeetanaa iska yar jiibsay si u raaxaysto bilaal buu yidhi caawa ina ilaali bilaal baa dabeetana iska tukaday rasuulkii iyo asxaabtii waa seexdeen markii waagii soo dhowaaday unbuu bilaal istanaada bilaal ilaa raaxilatii muwaajiha alfajr raaxiladiisii musaa wuu yar tirsay oo xaggaa fajarkana waa u jeestay bilaal baa labadiisii indhood ka qaalib noqdeen isagoo neefkiisii ku tiirsan markaa rasuulkii ma soo baraarugin bilaalna ma soo baraarugin axad min asaxaabana ma soo baraarugin ilaa cadceedda kuleylkeediiba uu ku dhacay rasuulkaa ugu hor baraarugay deedna waa argagaxay wuxuu leeyay bilaalow bilaalow deetana bilaal baa yidhi waxaa nafdayda qabtay rasuulow kii nafdaada qabtay aabbaha iyo hooyaday baan kuu furanayaa deetana inoo rara buuhi ina dhaqaajiya deetana waa rarteen kadib ayuu weysaystay bilaal ayuu faray salaaddii ayuu aqiimay subax buu tukiyey salaaddii markuu dhammeeyena wuxuu yidhi qofka salaad ilaa waa ha tukada markuu xasuusto waaqimi salaata lidikrii inaanay la dedejinayninna ooy sunno tahay dedejintana waa halkay u deliishadaanoo isla markii lasoo kacayba muu tukanine yacnii hortuu inoo rara buuhi oo hadday iminka salaaddii subax kaa tagto oo aad dee toddobada ama siddeedda soo kacdo dee inaad iska yar quraacataa waa kuu furantay kadibna aad dabeeta salaaddii subaxaad iska tukataa mar haddee ay cudurdaarka ay kaaga tagtay iyo xadiidka kale imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaanee jaabir laga warinayo cumar bin khadaab baa maalintii khandaq yimi inta cadceedu dhacday isagoo caayo kufaara quraysh wuxu uhi yaa rasuulallahi maa kintu usalli lcasr casar maan tukanin uma dhawaana casar inaan tukan ilaa cadceeddii dhacday nebiguna wuxu uhi wallaahi inaanan tukan dabeedna waa kaxnay buu ihi budxaan meel baan u kaxnay buu ihi waxoogay burciidaya leh dabeetana salaaddii ayuu u weysaystay annaguna waa weysaysanay casarkii buu tukaday inta cadceedu dhacday dabadeed kadibna maqrib ayuu tukaday kuwaas ayay markaa u deliishadeen markaa lama sunneeyo buuhi iyada salaad la qadlaynayo jamaacad looma sunneeyo oo mid addaa lagu daba tukanayo ama mid la qadlaynayo oo qayrkeeda maalikiyadoo kale ayaa arrintaa diiday khilaafkooda markaa iyadoo laga baxayo darteed ayay saa u yeeleen wa iyo fi ljumucati fardu caynin mar hadday salaadu jumco tahay ayada jamaacadu waa fardulcayn oo salaad jumca ma ansaxda keli ahaan maxaa yeele nebiga iyo khulafaau raashidiinkii jamaaco ayuunbaa salaad jumce lagu tukanayay weliba ragcadda hore hiya fardu kifaayatin weeye fii xaqi rijaali ragga xaqooda almuqiimiina ee negid fi lmaktuubaati salaadihii la faral yeelay alkhamsa ee shanta almu'adayaati ee adda'aha bixaydu se yadharu shicaaru calaamadda muslimiintu ay muuqanayso wa tusanu lilnisaa'i walmusaafiriina waa loo sunneeya iyo walilmaqdiyati tii la qadaynayay khalfa milaha mid lamida dabadeed laa khalfa mu'adaatin mid addaa dabadeed tii la qadaynayay maya iyo wa maqdiyatin tu la qadlaynayo hayriha khalfa hayriha tu aan iyadii casar duhur la daba qadlaynayo o kale walow qadlaba ha isla ahaadaane wa hiya fi ljumucati jamaacadu jumcaha fardu caynin weeye wa akaduljamaacaati jamaacooyinka waxa ugu adag asubxu uma alcishaa'u uma alcasru sidaas ayay u kala adag yihiin waxau sheekhu leeyahay jamaacooyinka waxa ugu adag salaada subax cishaa'i baa ku xiga casar baa ku xiga waxaana tilmaamaya xadiidka imaamu muslim iyo abu daawuud iyo tirmidiya ay warinayaan sanadkiisuna saxiixa yahay cabdiraxmaan ibn abi camra wuxuu leeyahay cuhmaan ibnu cafaan ayaa maska soo galay maqrib dabadii dabeetana wuu iska fadhiisto oo isagii baan u tagoon la fadhiista waxaan yabna akhii waxaan maqlay rasuulka oo leh man salla alcishaaa fii jamaaca qofka hadduu salaada cishaayo jamaaco ku tukado habeenka kale barhkii qof kacay oo kale ayuu ka mid yahay qofka salaada subax jamaaco ku tukadaana qof habeenka oo dhan wada cibaadaysanaya ayuu la mid yahay qofka cishaayi iyo fajarka riwaayada abu daawud waxay tilmaamaysaa subax iyo cishaayi jamaaco ku tukadaa habeenkao dhan qof taagnaa ayuu ka dhigan yahay xadiid kale oo abu hurayre laga warinayo oo imaamu albukhaari iyo muslim ay soo saareen muxuu yidhi nebigu yatacaaqabuuna fiikum waxa isula kiin cidhbiya malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatun binnahaar malaa'ig habeenkii iyo malaa'ig maalintiiba isu kiin beddela oo qolaba qolada dambe ay dabadood timaadaan waxaanay kulmaan salaada subax iyo salaada casar waxaa dabeetana kora salaada subax kuwii xalay idinla bariyey ilaahay baa weydiiyey isagoo og addoommadaydisa kaga timaadeen waxaanu ka nimi iyagoo tukanaya iyagoo tukanayana waanu u tagnay ninkii muqayil la odhan jiray warbixinta halkuu ka gelayaa ninkii barjaynayey salaad casarna shantun buu isagu tukan salaad subaxna waaba xilligu gamco marka labada salaad labadaa warbixinoodba ninkii qayilayay waa ka hadhan yahay cidda ay malaa'igtu warbixintaa ka banaysa waa cidda salaaddii casarayo isagoo ku jira ay ugu yimaadeen salaaddii subax ayagoo ku jirana ay kaga tegeen وأكد الجماعات الصبح وي ثم العشاء ثم العصر وي وأقل الجماعة جماعتنا وحا وقير إمام ومأموم إمام يا مأموم أيا جماعتنا وقير wuxuu sheekhu leeyahay jamaacada inta ugu yari waa imaam wax tukinaya iyo ma'muum la tukinayo intaasaa ugu yar horta oo jamaaca ay ka samaysantaa maxaa yeelay waxa u daliya imaamu dabaraani baa abi umaama ka warinaya iyo ibnu maaja iyo taariqudni iyo bayhaqi sanadkiisana waa la daciifiyeen wuxuu rasuulku yihi ihnaani fuma fawqahumaa jamaaca laba iyo wixii ka sarreeyaba waa jamaaco mar hadduu midna imaamiyo midna maamuumiyo wixii ka sii sarreeyaaba waa jamaaco waxa kale oo iyada imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan malik ibnu xuwayrid laga warinaya wuxuu uhi idaa xadarati salaatu salaadu markay xaadirtay soo gaadho addima aqiima walyaumakumaa hana idin imaam noqdo akbarukum akbarukuma kiina weyni ha idin imaam noqdo markaa weynida marka la ysugu imaam noqonayaa waa marka xagga qiraa'ada iyo akhrista ay iska mid ka yihiin wa aqaluljamaacati imaamun wa ma'muum wey wa hiya lirijaali wa hiya jamaacadii oo lirijaali raggii u sugnaatay fi lmasaajidi masaajidda ayaa afdalu fadli badan mar hadday jamaacadu rag u sugnaatay masaajidda ayaa fadli badan oo yacni tan kale lafdeedu fadli waa leedahay waa laga fadli badan yahay oo afdalu salaatilmari fii beyti ila almaktuuba ayaa xadiidku ahaa ama dee xadiidkanuu leeyahay nebigu salaada qofku uu jamaaco ku tukadaa waxay ka fadli badan tahay salaadda uu keli ku tukado shan iyo labaatan ama toddobiyo labaatan iyada lafdeeda inay fadli leedahay bay kutusinaysaa laakiin waa laga fadli badan yahay wa hiya lirijaali fi lmasaajidi ayaa afdalu fadli badan weliba dee ficilka nebiguna sidaasuu ahaa ficilkii asxaabtuna sidaas ayuu ahaa sida ku sugantay axaadiisii faraha badnayde aynu soo tilmaanay wa agharuhaa jamaaca weliba ta jamaacada badan ayaa afdalu sii fadli badan masaajidda lafdoodii waa kala fadli badan yihiine midiba miday ka jamaaco badan tahay bay ka fadli badan tahay sida xadiidka abu daawud iyo nisaa-i warinayaane xasanka ubay ibnu kacab laga warinaya wuxuu leeya rasuulkaa maalin subax nala tukaday markaasuu yihi hebel ma joogaa maya hebel ma joogaa maya wuxuu ihi labadaas salaadood waa salaada munaafiqiinta ugu culus hadday garanayaan waxa ku suganna gurguradna iyo jilbaan ha ku yimaadaana waa iman lahaayeen safka hore safka hore malaa'igta ayuu la mid yahay safka malaa'igta haddaa ogaan lahaydeen waxa ku jirana waa usoo kala degdegi lahaydeen salaadda uu ninku nin la tukadaa waxay ka fiicantahay ka fadli badantahay salaadda uu keligii tukado salaadda uu maca rajulayni laba nin la tukadaana waxay ka fiicantahay salaadduu nin qura la tukado wamaa kahura fa huwa axabu ila allahi tacaala midba midkuu ka jaac badan yahay ayaa ilaahay xaggiisa looga dhow yahay o looga kalgacayl badan yahay wa agharuhaa jamaacata ugu jamac badan baa afdalu fadli badan wallahu aclam halkaa inoogu joogo